wasaaradda reer deghelisiowka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa gabagabayti kulan reer deghelisioowe oo lakaqobadi degmada masaajidka aligaduud ee gobolka shabeellada dhexe kaasaytioo la kaheliisiyay lama beelood oo walaalea oo ka dagaalami masaajidka caligaduud lamada beelood ee heliiska gaadi maamulka gobolka shabeellada dhexe mas-uuliyiin iyo dad shacabe ya ka sugnaay goobta heliiska nabadeed iyo ka qaadan beelogan soomaaliyeed qaar ku mid ee bulshada deegaanka oo goobta heliiska kudhiay ku dawaadiya waybayo sheegan inay ka faraxsanyiin heliis nabadeed lishal dhexdhika dadkun walaale oo dagaalka dhexmari weynas haasaata umahadnagana dowlad goboleedka hirshabeelle fadhigii ka socda degmada masaajid cali guduud maalmaha dhowaay oo ku saabsanaay arrimihii debiheshiisiinta oo uu hormuud ka ahay wasiirka debiheshiisiinta ee hirshabeelle cabdulaahi cadde waana soo dhowaynay waa garab taagannahay cadowgu inaan iska celinaa diyaar u nahnay waana soo dhoweynaa ku faraxsannahay si fiicanaan u soo dhoweynay waana garab taaganna waana mahadsanyahay aad iyo aadaan u soo dhoweynaynaa
dhammaan dhammaan dadka meeshaan isugu yimiday waxaan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta adduunyada waxa ay ku dhisan tahay waa nabad haddaan nabad la haysana wax dhisnaanaya ma lahan muhiimadda koowaad waxaa ugu muhiimsan nolosha waa nabad iyo caafimaad gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe weybowsag mahadnagay wasiirka wasaaradda reedingheliisowka dowladda hirshabeelle iyo dadka kale ee galanta kujeysidii heliiskungeekadhi mataqaanaa horumarka ay ka shaqaynaysa dowladda hirshabeelle qaybteeda dib u heshiisiinta sida aan ognahay nabaddu waxay noogu fadhidaa micno badan nabad la'aan lama shaqaysan karo waxna lama bara karo sidaas darteed nabaddu waxay noo leedahay qiimo weyn oo noloshaynay qayb ka tahay sidaas darteed waxaan u mahad celinayaa bulshada kala duwan ee degmada hareeraheeda iyo xarunta degmadaba ku nool ee soo ka soo qayb qaadatay daadejinta nabadda qaadatayna kuna guulaysatay waxaan rabaa mar kale inaan uga mahad celiyo tiimka uu hogaaminayo wasiirka dib u heshiisiinta wasiirka wasaaradda reedingheliisowka dowlad goboleedka hirshabeelle cabdulaahi cabdi cumar yaan ka dambayntii madaluku dawahi weynus dadka walaalaga ee wadadegow usa kala dardaarmay inay ku shaqeeyeen nabadiyo horumarka deegaanka ballantaynu ma tahay inaan nabadgelyada ka wada shaqayno ballantayna ma tahay inaan dib u heshiisiinta ka wada shaqayno reer masjid cali guduud inay gacmaha isqabsadaan oo kii tuulo jiro iyo kii deex jira iyo kii magaalada joogaba saad u joogtiin in dhammaan gacmaha la iswada qabsadee la walaalubo diyaar muu tihiin ilaw markhaati ka noqo waa mahadsan tihiin